Xogo dheeraad ah ayaa laga helay weerar ay fuliyeen askar ka tirsan kooxda mucaaradka Oromada ee loo yaqaan OLA, kaasoo ka dhacay kaniisad ku taalla dalka Itoobiya. Weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya, waxaana lagu dilay baadari Nasraani ah iyo xubno kale. Ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro baadariga ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerarkan ay fulisay Jabhadda Mucaaradka Oromada ee OLA. Weerarka ayaa si gaar ah u beegsaday kaniisad ku taalla degmada Aseko ee gobolka Arsi oo ka tirsan ismaamulka Oromiya. Baadariga lagu dilay weerarka ayaa waxa uu ahaa ninkii heestay kaniisadda la weeraray, iyadoona la soo warinayo in qayb ka mid ah degmada uu weerarku ka dhacay ay maamusho kooxda mucaaradka ee OLA, halka qaybaha kalena ay joogaan ciidanka xabashida Itoobiya. Kooxda OLA ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka geysanayso gobollada Oromiya ee dalka Itoobiya, kuwaasoo ay ku beegsanayso kaniisadaha ku yaala gobolkaas.